tababar oo aan u samaynaynay guddiga aidstay bywoman iyo taakulo iyo actas guddigaasoo ka shaqaynaya arrimaha nabadda iyo xalinta khilaafaadka muhiim waay mar walba in oo bulshada ay ku noolaadaan nabad iyo maxaa la dhahaye waacijirin badan in loo sameeyo aada ugu faraxsanahay kazinab ahaan maanta inaan kasoo qayb galo oo ilaahay fursad iisii inaan cudur imaado oo guddigii horey loo dhisay maxaa la dhahaye muddada lixda bilood u dambeysay soo shaqaynayay inaan maanta la fadhiisto oo aan maanta tababar oo saddex beri socon doonaa u furo tababarkaana maanta iyo noo bilowday berihii beri dambe insha allahu tacala kusoo gabagabayn doona waxaan u mahad celinaa dhammaan odayaasha haweenka dowladda iyo maxaa la dhahaye dhammaan bulshada reer xudur oo si wanaagsan maxaa la dhahaye ugu shaqaynaya amnigooda degmada mudane atu oo runtii dhalinyarada iyo ka qaybgalka haweenka iyo maxaa la dhahay wacyigelinta faraha badan fursado badan dhalinyarada u siiyey ilaahi subxaana watacaala waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay nabad iyo meelay ku naaloodaan oo siiyo oo cunaqabataynkan ilaahay oo ka qaado runtii farxaday noo tahay ka baywaman ahaan maanta traininka inaan halkaan ka furno anoo barihii dambe aan u joogay halkaan howlo shaqo oo aan ka shaqaynaynay arrimaha xasilinta iyo maxaa la dhahaye iyo maxaa la dhahay nabadda iyo khilaafaad xasilinta khilaafaadka maywaha hay-adda khadhalisiya barnaamijkii ku shaqeeyasa mayba khilaafu jaray warto meelaseeyi ku dhisay yakinan khilaafu jari khilaafkin dadku wala dhadhaxaadi hadhamaadi sidii aaba muslimiinta haddii khilaaf dhaxdi ku dhihi ini weynaaglaga dhamaa farxadnayanduna mayla raayso aan ku qayb galna ama barnaamij langasaw peace building ama nabadda oo ay qaban qabdi ururka by women taasoo la kala kulmaayay mayl raiso guddi oo ku shaqeeyay arrimaha nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka guddigaas oo runtii kaalin weynku jeysatay ama qabangaabadii ururka by women guddigaas oo ku shaqeeyay arrimo undhexeeyay beelo mayl raiso walaale oo arrimo oo mayl raiso meel war e iska haysadeen ama biyi hireen ee iska haysadeen arrintaas oo runtii deegaanka gaar ahaan eri kontamo ku jartay guddigaas yaageekan inta kala kulugno oo qabanqaabadeena lahayd ururka bywomen guddigaas intii unaa ku qayb galna iyadaan ka faraxsanno runtii guddiga mayba kala dardaaramaanayona sidii aan ku shaqeeyan arrimaha nabadeynta iyo xalintii khilaafaadka iyo hooli lan hil saari oo la hil saaray sidii deegaankaas meel la rahayso walaalo iska hay sidii arrintii oo laka xalii lahay laka dhamaayi lahay sidii oo on fayl onka ma aqbulsan